Dhirta ah ayaa muhiim u ah deegaanka. Haddii dhirta ah la jaro ama la gooyo, deegaanka ah ayaa wuxuu wajahayaa abaaro iyo nabaad guur ba'an oo saameyn weyn ku yeesha bulshada noocyadeeda kala duwan. Maamulka degmada Kismaayo ayaa dhir beeris ku sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada, gaar ahaan wadooyinka dhex mara magaalada. Haddaba, guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo ka digaya jarista dhirta ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta dhirta.
inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaan ah waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabayla saan oo kale u dhacayeen elbor waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaan bay xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laa waa la gadan karaa u jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaad moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geedihi sirbaaniya usoo baxayna ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqeyno inaan geedaha la jarin ee waxaynu u baahan nahay ee, magaalo fiican cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahan nahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqono oo aynu wada ilaalino deegaankeena wada ilaalino duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey xusha isticmaalka iyo dee inta la helayo energy way iska soconta laakiin magaalada wax ku filan baa rabti horaabaa iska taalla taasaabaa ee, la isticmaali karaa mid kuu dhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali karaa laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo ee, hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinay iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magaceeda waan haynaa kuwaas aan magaceeda hayno annagu hadda erge idinkama ahay annagaa soo qabanayna sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin eh, xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsantihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddex waa dhacaya muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaas ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ka go-an tahay oo aynaan qof qarinayn guushu waa dhowdaha waana gaaraynaa